بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii toddobaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya waxaanu ka bilaabaynaa masaladan culummada islaamka oo ambiyada ilaahay cilmiga ka dhaxleen oo rasuulkeennu ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam iimaanka iyo islaamka qofku hadduu muslimna yahay mu'minna ou yahay oo arkaantii iimaankii ee arkaanislaamkii intaba laga helo xukunka ay ku tilmaameen baanu ogaa doonnaa insha allah waxaanu kale oo masaladan uga hadli doonnaa oo sidaasoo kale kitaabkan aan dersi aan ku qaada doonnaa qof macnaha iimaanka lixda ti arkaanul iimaan ama tiirarka iimaanka fasirkooda ilaahay in la rumeeyo macnaheedu waa maxay malaa'igtiisa in la rumeeyo macnaheedu waa maxay taasna waa ogaa doona insha allah qaala alculamaa'u culummadii waxay dhaheen aladiina culummadaasoo hum ayagu warasatl ambiyaa'i ambiyada kuwa dhaxleen ahaayeen man ataa qofkii la yimaada biliimaani iimaanka qofka la yimaada iyo wal islaami islaamka bay dheheen qofkii iimaanka la yimaad islaamkana la yimaad weeyaan hadda culamaa marka la yidhaahdo waa jamcu caalimin ruuxa cilmiga badan baa la yidhaahdaa ayaa macnaha jamcu caliimin baa culamaa lagu jamciyey laakiin caalim haddii la yidhaahdo waa qofkii oon masalo waaxidba yaqaan hadda waxaa looga jeedaa alcaarifuuna bilculuumi alsharciya culuumta sharcigaa cilmu tawxiidkii fiqhigii xadiidkii tafsiirkii culuumtaa qofka garanaya ayaa culummo la yidhaahdaa hadda qof bidciya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shafaaco male meeshaan la taagan ma aha kaasi culummadii wan wanaagsaneed ma ahan culamaa'u suu baa la yidhaahdaa kuwa hadda ummadda rasuulka salligiisii nacsiinaya oo ummadda caqiidada baadilkaa baraya usuulu halaahaha iyo kashfu shubahaadka iyo fadxu majiidka iyo siyaanatul insaanka ay ku qoran tahay nabi moxamed diinta ma oqoon xaqiiqada islaamka nabigu ma oqoon bay soo qoreen bidcadu kutubahoodii ku soo qoreen asxaabtii rasuulku ilaahay xaquu ku leeyaha ma oqoon ayay fadxumajiidka kitaabu tawxiidka aad aragto meel walba yaal oo ay sacuudiga mar walba ka soo daabacaan ee adduunka ay ku baahinayaan matnigiisa waxaa ku qoran aktharu saxaabati asxaabta nebi moxamed badankoodu ma aysan oqoonin xaqa ilaahay ku leeyahay waajibaadka saranba ma aysan oqoonba bal fiiri kayfa nafamu tawxiidka dadka ay seen tawxiidka u fahamnaa ay ku soo qoreen waxaa ku qoran abulahab iyo abujahal baa dadkan ka caqiido fiican bay ku leeyihin kutubaha baadilka ah oo bidcadu ummaddu ay barayaan kulligood ha la ogaado waa caqiido baadil ah layska ilaaliyo qofkii asagoo og bareera u qaata ee gurigiisa soo dhigtae cilmi u maleeya ha ogaado inuu diinta islaamka uga baxayo oo diinta islaamka uga fogaanayo weeyaan marka culammada islaamka ah waxay dhaheen aladiina kuwaasoo hum ayagu warasatl ambiyaa'i ambiyada dhaxleen man ataa qofkii la yimaada biliimaani iimaanka qofka la yimaad bay dhaheen oo iyo wal islaami islaamka yacnii islaamkii iyo iimaankiiba waa laga helay jamiican dhammaan xaalay yihiin fa huwa ruuxaasu mu'minun kaamilun ilaahu kuwaa nagu dar waa mu'min kaamila qofku hadduu islaamkiina la yimaado iimaankiina la yimaado kuna toosnaado sidii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabiga ku yidhi qul laa ilaaha ila allah qul rabbi ya allah huma istaqim ilaah baa ii rabbi yar dheh oo tawxiidka ku dhawaaq kuna toosnaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istiqaamaa la yidhaahdaa qofkii marka islaamkiiyo iimaanka la yimaad oo labadaaba ku sifooba mu'min kaamila baa kaas la yidhahdaa ka allaha nagu daro waman tarakahumaa labadooda qofkii ka taga jamiican dhammaan xaalay yihiin fa huwa ruuxaasu kaafirun kaamilun waa gaal dhammaystiran bay leeyihiin culammadu islaamkii haddii laga waayo arkaantii iimaankana laga waayo oo labadaa midnaba uusan la imaanin wuxuu noqonayaa yacnii mu'min kaamil cagsigii mu'min kaamila buu noqonaya labadaa qofkii laga waayo waa kaafir bay dhaheen gaalnimadiisuna dhammaystiran taha weeyaan axkaamta mu'miniinta lagu dureerin maayo laa fi dunyaa walaa fi alaakhira janaaze lagu tukan maayo hadduu dhinto weeyaan qubuurta muslimiinta lagu duugin maayo haddii xitaa macnaha waxa weeye meelba layskaga aasayo maalinta qiyaamana cadaabta ilaahayo daa'imkaa ayuu gelaya rabbi hanaga badbaadiye waa gaal dhammaystiran bay culummadu dheheen labadaa qofkii laga waayo waxaa soo haray qofkii islaamnimada kaliya la yimaad wuxuu ku dhawaaqayaa tawxiidka laakiin qalbiga ilaahay kama rumaysna nabi moxamedna kama rumaysna calayhi salaatu wasalaam waa siday munaafiqiintu ahaayeen waman taraka alislaama may qofkaani wuxuu ka tegey islaamkii yacnii qalbiga ilaahay waa ka rumaysan yahay mithaalkan cagsiga horaan macnaha tandama waa noo dambayda taas qofkii islaamka ka taga waman taraka alislaama islaamka qofkii ka taga waxdahu keligii xaaluu yahay fa huwa mankaasu mu'minun naaqisun waa mu'min naaqisa weeyaan waa mu'min mu'minnimadiisu aysan kamilnayn oo islaamkiibuu ka tegay maxaa looga jeedaa mathalan islaamkiibuu ka tegayo macnaheedu waxa weeye yacnii tawxiidkiiuu ka tegay loogama jeedo ogaaw wuxuu ka tegay mathalanba salaadii waa dad badan oo hadda soomaadaan arkinin aan tukanaynin laakiin nabi moxamed rumaysan calayhi salaatu wasalaam salaadiiyuu ka tegey ama soonkiibuu ka tegey mana inkirsana ama zekadiibuu dhiibi waayey mana inkirsana haddee qofkaas ma gaal baan odhanaynaa maya muxuu yahay waa mu'min laakiin mu'minnimadiisu naaqis weeyaan waxbaa ka laaban ka laaban waa inuu acmaasha ka laaban kamilaa weeyaan waa mu'min dembaabay oo naaqisa waman taraka alislaama islaamka qofkii ka taga waxdahu keligii xaaluu yahay kaan taraka alislaama macnaha wuxuu ka tegey kaan taraka asalaata waasawma waactaqada wujuubahumaa saa ku mithaali wujuubahaa buu macnaha aaminsan yahay calayhi ku waajibayso fa huwa mu'minun mu'min weeye kaamilun hadduu dhinto taariku salaadka waxa weeye axkaamtii islaamka lagu dureeriyaa weeye waa lagu tukadaa waa muslim qof muslimoo dhinta buu noqonaya waa mu'minun naaqisun masalada saddexaad cagsi ka dhig waman taraka aliimaana iimaanka qofkii ka taga waxdahu keligii xaaluu yahay fa huwa munaafiqun waa kanaa marka munaafiq weeyaan iimaankiibuu ka tegey tawxiidkiibuu afka uga dhawaaqayaa laakiin qalbiga kama rumaysna ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaas la mid a yacnii malaa'igtii ma rumaysna ma rumaysna kutubtii ilaahay qalbigaba kama aaminsanaba laakiin dadkiiba unta qamiis u soo qaata buu salaaddii la tukanayaa jumcadii buu la tukanayaa ciidihii buu la tukanayaa waxaa la yidhaahdaa korka muslim baa leh korkuu muslim ka yahay qalbigana waa ka gaal nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam adduunka isagoo jooga bay gaaladu sidaas yeelayeen oo rasuulkii bay la fadhiyaan qalbigana waa ka gaalo nabiga ma aaminsana aayado qur'aan baa ku soo degooday qur-aanka waxaa ku jirta suurad dhan oo magaceeda la yidhahda suuratulmunaafiquun baa la yidhaahdaa suuratulmunaafiqiin suuraddii munaafiqiinta ka hadlayday baa la yidhaahdaa soddon iyo dhowr munaafiq ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah waxyii baa ku soo degooday markaasaa rasuulka waxaa lagu yidhi kuwaan safka kaaga buuxa hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum yaa fulaan anta munaafiqun buu yidhi hebelow istaag munaafiq baa tahay adiguna istaag munaafiq baa tahay soddon iyo dhowr nin buu rasuulku taajiyey calayhi salaatu wasalaam oo munaafiqiina hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii isqariya ilaahay baa kashifayo nabi moxamed waxyi baa u imaanayey annaga yaa noo sheegaya marka annaga yaa noo sheegaya agtow kaa fadhiya mawliidkii ma banaano isa kaa leeya nabiga in lagu saliya waa qura adna waxaad u malaysaa nin fiican oo gar weyn oo meesha kuu fadhiya waxaa laga yaabaa ninkan rasuulkii mashquulka ku ah calayhi salaatu wasalaam oo khayrkii dhan ka soo hor jeeda oo adugu aad nin fiican u malayso qur-aanka akrinaya munaafiq ku ag fadhiya inuu yahaa baa laga yaabaa leanna hadduu khayr leeyahay rasuulka ilaahay ma xaqireen calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay naga badbaado shartood allah naga badbaadiyo waman taraka aliimaana iimaanka qofkii ka taga waxdahu keligii xaaluu yahay fa huwa munaafiqun kaasi waa munaafiq buu ay dheheen culummadu hadda waxaa noo bilaabanaya lixdatii arkaanuliimaan fasirkooda an tu'mina billaahi ilaahay waa inaad rumaydo maxaa looga jeedaa macnaheedu waa maxay kitaabka noo qoraya u fiirso wa macna aliimaani rumaynta macnaheedu waxa weeye bilaahi ilaahay la rumeeyo rumaynta ilaahay la rumeeyo macnaheedu waxa weeye an ictiqaadu in la aamino annahu ilaahay waaxidun inuu kali yahay laa nadiira mathal uma sugnaanin lahu ilaahay nadiir ma leh wax nadiir u noqon kara oo ilaahay la mid noqon kara ma jiraan weeyaan waa inaad aaminto ilaahay inuu waaxid yahay waaxidnimada wax kula midana ma jiraan laa nadiira lahu nadiir ma nadiir ma leh mathal ma leh fii daatihi daatadiisa ilaahay wax kula mida daatada ilaahay daata lamiduhu ma jirto daatada ilaahay maahan sida middeenoo kale mid xubna iska dul saaran maahan wa sifaatii tilmaamihiisa ilaahay wax kula mida ma jiraan ilaahay tilmaamou leeyahay wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qudra wuxuu leeyahay samci wuxuu leeyahay iraado way noo imaan doonaan tilmaamaha ilaahay uu leeyahay tilmaamaheenna ma shabbahaan nadiir ma leh wax lamid ahoo la dhihi karo qofkaani qudrow leeyaho ilaahay tiisa yacni shabbahaysa ma jirto qudrada ilaahay waa waaxid tilmaam walbahu keligeed bay waaxid tahay tacadud ma leh haddana wa afcaalihi ilaahay afcaashiisa wax nadiir ugaa ma jiraan ictiqaadu wa macna aliimaani billaahi waxa weeye ictiqaadu in la aamino annahu ilaahay waaxidun kale inuu yahay laa nadiira mathal lahu ilaah uma sugnaanin fii sifaat fii daatihi daatadiisa wax kula mida wa sifaatihi tilmaamihiisa wax kula mida wa afcaalihi afcaashiisa wax kula mida ma jiraan walaa shariika lahu ilaahay wax la wadaaga ma jiraan fi luluuhiyati ilaahnimada ilaahay ilaahnimadiisa wax la wadaagaa ma jiraan yaa shirka kulaa ilaah ilaahnimadiisa been yaysan idiin sheegin bidcada odhanaya dad baa waxay aaminsan yihiin awliyadu inay ilaah yihiin war awliyadu ilaah maaha awliyada inta ilaahay addoondoo addoon khayr u yeelay waxaa ugu khayr badan uguna fadli badan nabigeenni calayhi salaatu wasalaam waa la siyaartaa qabrigiisii baa la tagaa ma ilaahnimaa nabi moxamed loo aaminsan yahay sala allahu calayhi wasalam may rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rasuulka ilaahay ee ilaah la caabudan maaha awliyada la siyaartaana ilaah la caabudan maahan marka bidcadu yaysan idinka dhaadhicin dad baa awliyada caabuda waa been soo raadi adugu bal qof hadda awliyada caabudaya oo odhanaya anigu awliyada ilaahaygi ilaahaygu waa awliyada qof odhanaya noo keen qof muslima oo dad caabudaya xaggeed ku aragtay yacni sideedaba dicaayadda beenta ah oo bidcooyinku la wareegayaan yaysan diin idinkaga dhigin qof dhan baa inta su-aal la soo istaago wuxuu ku leeyahay sheekhow dad miyaa awliyada caabuda war yaa kuu sheega waxaas wax awliye caabuda male see loo caabudayaa awliye lama caabudo weeyaan waa la ciseeyaa wanaaggooda iyo fadligoodaa la ictiqaadsan yahay karaamadooda ayaa la qiraa waa la siyaartaa waa lagu tawasulaa ilaahay baa lagu xusuustaa waddadii fiicneed ay mareen baa lagu daydaa waa loo duceeyaa laakiin ayaga lama caabude cizo iyo sharaf bay naga nagu leeyihiin weeyaan marka intaas kaliya miyaad kari weydeen bidcadu ilaa been cidlaa un ba idinku haysataa soo maa dadka waxay ku khaldayaani waxa weeye wuxuu masale maaha aayadna ma xadiisna maahan waa af soomaaliya uu isku soo kabkabtay weeyaan oo rabo inuu dad ku dacaayadeeyo oo hadhow gaal kaa dhigo oo shiikhaagii gaal ka dhigo oo aabbaha iyo hooyadaa gaalo ku tilmaamo ee marka dambe say usii socdaan ay dhahaan qubuurta ayaan qodaynaa oo maxaa dhacay sanan baa meeshan ku duugan la caabuday ku leeyihiin waa hadda sida ay sameeyeen soomaadna arkinin waktiyadii hore si ay u dhihi jireen waxbaa la caabudaa waxbaa la caabudaa markii dambe waxay dhaheen sanamkii la caabudayaan soo qufaynaabay bay ku leeyihiin sanamkii la caabudayey markaaba inta lafa beena ummaddii u taageen ama maydkii lafihiisiiba ay soo bixiyeen bay waxay dhaheen laftaan baa la caabudi jiray waa dicaayad caadi ah weeyaan muxuu yahay qofka qof bini aadama caabudayahay ilaahay baa la caabudaa subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wax la wadaaga ilahnimadiisa ma jiraan uluuhiya markii la yidhaahdo macnaheedu ma ahan saddex tawxiid baa jira haw qaadanina saddex tawxiid ma jiro shan tawxiidna ma jirto tawxiidku waa hal weeyaan hal tawxiid oon baa jira waa halka tawxiid oo ilaahay lagu waxido subxaanahu wa tacaala waa shahaadataynka la qiro oo lagu dhawaaqoo la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam shahaadatayn baa la yidhaahdaa ilaahayo ilaahnimo loo qiro iyo nabi moxamed oo rasuulnimo loo qiro calayhi salaatu wasalaam laakiin saddexda tawxiid yaa laga maqlay aayadday qoraysa qur-aanka boqol toban iyo afartan meel walba akri saddex tawxiid meelay ku qorantahay arki maysid axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ou nabi moxamed yidhi saddex tawxiid baa jirta lama arko khulafaau raashidiintii ma odhanin ambiyadii ilaah ka horrayda ma dhihin asxaabtii nabigoo dhan ma dhihin muslimiintoo dhan lagama maqal yaa yidhi saddex tawxiid baa jira bidcadaa tiri weeyaan markaas baydan odhanayaan diin baan idin faafinaynaa tawxiidka inuu wuxuu rabaa mid cusub oo asagu keenay iyo mabaadi cusub inuu diinkaaga dhiga buu rabaa oon la oqoon saddexda tawxiiday sheegaan waxay uwaxay u kala bixiyeen tawxiid aluluuhiya tawxiid alrububiya iyo tawxiid alasmaa wa sifaat bay ku leeyihiin weeyaan tawxiid aluluuhiya ilaahnimo in ilaahay ilaahnimo loo qiro oo wax walba asagu inuu cibaadom cibaado mutaysto la aamino haye tawxiid arububiya waxaa la yidhaahdaa ay ku leeyihiin rabbi rabbi inuu asagu wax abuuro wax irsaaqo macnaha sidaas gaalada xataa waa aaminsan yihiin oo tawxiidkaasuna waa jira haye laakiin tawxiid kalaa jira oo maxaa la yidhaahdaa tawxiid alasmaa wasifaat oo muxuu yahay asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay inaad tawxiid u oqooto oo aad tidhaahdo ilaahay gacan buu leeyahay ilaahay lug buu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay weji ilaahay wuxuu leeyahay yacni meel buu ku fadhiya waxay dhihi jireen in allaha stawaa cala alcarsh kasti waayo calaa hada alkursiy sida kursigaas aan ugu fadhiyoo kale oo ilaahay carshiga ugu fadhiisanaya markuu ku fadhiisanayo walahu adiidun ka adiidi raxli bay ku leeyihiin sida marka rarka geel la rarayo kale jiiq jiiqda ka yeertoo kale dhawaq baa xataa la maqlaabay dhe markuu ilaahay fadhiisanayo waa nimanka waxaa kutubahooda ku soo qoray oo dadka caqiido ugu tilmaamay ilaahay baa gacan le iyo ilaahay baa lug leh baa tawxiid lagu magacaabaya markaabay ummaddii waxay odhanayaan aniga kitaabu tawxiid baa lay akhriyaa wallaahi kitaabu tawxiid qofkii u maleeyo diin islaamku ka baxa ha la ogaado qofkii diin u maleeyo diin ahaan u akhrista maalinkaasaa muslimo ugu dambaysa islaamka uu ku jiraba maxaa yeele wuxuu aaminay bal u fiirso caqiidada loo akhrinayo caqiidadii gaalada waa ka sii liidataa weeyaan marka ilaahay ha laga cabsado oo qof walbo gurigiisa lagu arko iska suuli baadilka sacuudiga laga soo dhoofiyey guryaha laga saaro weeyaan guriga oo ku qo kitaabka la yidhaahdo ou dhex yaallo ee nabi moxamed lagu caynayo calayhi salaatu wasalaam oo nabi moxamed diinta ma oqon ay ku qoran tahay qofka diin u haysta ka warran ee garhka kuu daystay cimaamadda kuu soo qaatay koofida yaroo gabjacda kuu soo xirtay ee ku odhanaya mu'tamar baan kuu qabanayaa ii imaad waa kaasa hadda culummadii baa tidhi waxaasoo kaleetaa diin loo maleeya weeyaan shartooda allaha naga badbaadiyo haddaan diinta baran lahayn kuwaasu nama khaldeen laakiin wax walba oo macnaha waxa weeye la arko baan diin u malaynay markaa baan iska raacnay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hal tawxiid buu leeyahay oo lagu waxido hal ashahaad baa shahaad hal hal tawxiid oo lagu sha- shahaadatayn la yidhaha baa jira weeyaan ilaahay asmaadiisu rabbi wuu yahay ilaahna wuu yahay arraxmaanna wuu yahay arraxiimna wuu yahay sagaal iyo sagaal magac ayuu qur-aanku qorayaa sagaashan iyo sagaalka magac oo nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi tiscatan wa tisciina isman faman xafidahaa dakhala aljanna ilaahay wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac intaa qofkii xafida jannadii buu galay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo isim walba tawxiid baa loo yeelaa haddii la yidhaahdo meeqa tawxiid bay noqonayaan ilay allahi haddaa tawxiid loo yeelo arraxmaanna tawxiid loo yeelo rabbina tawxiid loo yeelo yacni magac walba haddaad tidhaha tawxiid baan ka dhigaya asmaada ilaahay ma soconaysa weeyaan sagaashan iyo sagaal tawxiid bay noqonayaan marka mabaadi'daas bidcada un baa la timid wax ku raacsani ma jiran hala ogaato marka uu mashquul kaaga dhigayo in uu mawliidkii rasuulka iyo dhalashadii nebi maxamed uu ku murmo maad dhahdid war caqiidadaada aad aaminsan tahay baadil ka buuxa intaa miyaan kari weyni yacni qof asaga naftiisii khaldan ee adiga kugu tilmaamaya inaad khaldan tahay isagaaba khaldane wuxuu isagu aaminsan yahay fiiri waxa kutubihiisa ka qoran ku qoran fiiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maanta waxay marayaan in ay ku muxaadareeyaan rasuulka madaxiisa injir baa ka buuxday ku muxaadareeyeen rasuulkiibay sidaas u xaqirayaan marada rasuulka wasaq laheed kaliya qofkii yidhaahda ama timaha nabiga wasaq baa ku tiilay waa ridoobaya ha la ogaado diintu ka baxaya weeyaan muslimba maaha marka dad sidaa rasuulkoodii ilaahay u- macnaha ugu diray baa annagu wakhtigeenna ku luminay allah naga badbaadiyo walaa shariika lahu fi luluuhiyati ilaahnimada ilaahay wax shirka kula ah oo la wadaagaahi ma jiraan halkaas waxaan uga baxnay macnaha uu leeyahay ilaahay in la rumeeyo an tu'mina billahi macnaheedu waa kaas weeyaan waxaan gelaynaa eh, wa malaa'ikatihi macnaha looga jeedaa waa maxay ilaahay in la rumeeyo macnaheedii waan aragnay wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahayna waa in la rumeeyo baa layidhi malaa'igta ilaahayna an tu'mina billahi ilaahay waa in la rumeeyo wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisana waa in la rumeeyo malaa'igta ilaahay wa macna aliimaani bilmalaa'ikati malaa'igtoo la rumeeya macnaheedu waxa weeye macnaha malaa'igta ha la rumeeyo looga jeedo waxa weeyaan oo looga muraadayo ictiqaadu annahum in la aamino malaa'igtu mukramuuna kuwa la karaameeye inay yihiin malaa'igta ilaahay waa kuwa la karaameeyey waa inaad ictiqaadiso inay yihiin kuwa la karaameeyey oo karaamo iyo macnaha sharaf ilaahay u yeelay laa yacsuuna allaha ilaahay ma ku caasiyaan maa amarahum wixii uu fara ilaahay kuma caasiyaan malaa'igtu cisyaanba kama dhaco wa yafcaluuna malaa'igtu waxay sameeyaan maa yu'maruuna wixii la amray oonbay sameeyaan wax kale ma sameeyaan saadiquuna malaa'igtu waxay ku run sheegaan fii maa akhbaruu wixii ay ka soo khabreen oo ilaahay ay ka soo wariyeen run bay ku sheegaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun qur-aankaa lagu caddeeyey malaa'igtu waa jismi la- ladiifahoo nuur ah oo ilaahay karsiiyey yacnii inay tashakul sameeyaan weeyaan dumar maahan ragna maahan ilaahay baa abuuray bilaa waasidati ummin wa abin baa la yidhaahdaa aabbiya hooyo la'aan malagga lama dhihi karo waa nin lama dhihi karo waa dumar ilaahay baa sidiisa ku abuuray ijtihana ma lahan tanaasulna ma lahan malaa'igta ilaahay waxay dhaheen waxa weeye gaaladii quraysheed oo wakhtigii nabiga joogay calayhi salaatu wasalaam almalaa'ikatu banaatullaahi bay dhaheen malaa'igta ilaahay waxa weeye waa dumarkii ilahay waa gabdhihii ilaah bay dhaheen wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaafan buu ilaahay leeyahay ashahiduu khalqahum sanuktabu shahaadatahum sanuktabu shahaadatuhum wayus'aluun bal fiiri malaa'igtii ilaah waxay ka yeeleen oo addoommada rabbi ahaad dumar bay ku tilmaameen waa gaaladii waktigii rasuulka joogay calayhi salaatu wasalaam marka malaa'igtu waa kuwo la dhowray oo la karaameeyey ilaahay kuma caasiyaan wuxuu faray oon bay sameeyaan run bayna ku sheegaan waxay soo sheegaan weeyaan malaa'igta waxaa wujuub ah toban malag oo ka mida tafsiil in loo yaqaano malakul jibriil malagga la yidhahbaa ugu horreeya uguna fadli badan waa malaggii quwada badnaa qof walba oo ummatul muxamed ka mid ah oo naftu ka baxaydo malaggaasu waa la joogaabaa la jibriil la yidhaahdo waa ag taagan yahaa la yidhi waa ag taagan yaha weeyaan laakiin qofkii waxaa la yidhi qofkii janaabo ku sugan baa la yidhi uma yimaado ilaa uu ka weyse qaato ama uu janaabada ka mayrta weeyaan sida soo aroortay weeye waxaa la yidhi malagaas la yidhaha malakul jibriil nabiyullaahi aadam toban maruu u yimid nebi idriis afar mar buu u yimid nebi nuux konton mar buu la kulmay nebi ibraahim afartan iyo laba mar buu la kulmay rasu nabiyullaahi muusana afar boqol oo mar buu jibriil la kulmay baa la yidhi nabigeennaa soo haray calayhi salaatu wasalaam ee nabi ciisaan rabaa nabi ciisena wuxuu u yimid waxa weeye toban mar buu u yimid baa layidhi nabi ciisena rasuulkeenna meeqa maruu malakul jibriil arkay marka suuradii ilaahay ku abuuray malakul jibriil nuuca rasmiga ah oo ilaahay ku abuuray nabigeenna laba maruu ku arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo sidiisii ah baa nabiga la tusiyey sala allahu calayhi wasalam laakiin inta kaleeto wuxuu ugu imaan jiray asagoo suu isagoo saxaabi ah saxaabta ka mid ah midabkiisa isku soo yeelay isagoo suuro macnaha bini aadam isku soo yeelay meeqa marow marka rasuulkeenna malagaanu u yimid kun iyo labaatan iyo afar mar baa la yidhi arbacan wa cishriina waxaan rabaa waxa weeye alfa mara may kun ma ahan waa labaatan iyo afar kun ayuu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo afar kun oo mar buu malagaan rasuulka u yimid baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igta tobanka malag oo in la barta wujuub ay tahay malagga labaad mikaa'iil baa la yidhaahdaa waa malagga loo wakiishay malakul jibriil hadda inta loo wakiishay waa malaggii waxyiga ummaddii la halaagayay malaggii loo soo diri jiray malakul mikaa'iilna waxaa loo wakiishay roobka iyo daruuraha iyo arsaaqda iyo riximka marka canuga nafta lagu afuufayo kaleeto iyo kulli asagaa loo soo diraa malagga saddexaad israafiil baa la yidhaahdaa waa malagga loo wakiishay buunka afuufidiis iyo looxulmaxfuudkaba malagga afaraad casraa'iil baa la yidhaahdaa waa malagga nafta qaadidiisa loo wakiishay weeyaan walow qamlatan injirba allaha ka dhige injirba allaha ka dhige quraanjaba allaha ka dhige nafteeda waxaa qaada malaggaasaa loo soo diraa weeye malagga labada kan afshanaad iyo kan lixaad munkar iyo nakiir baa la yidhaahdaa waa labada malag oo qabriga kuugu imaanaya oo su'aalaha kugu weydiinaya qof walba oo dhinta walowba hadduu raba halaa cuno dab ha ku gubto su'aal bay weydiinayaan ruuxda iyo badanka ayaa su-aasha la weydiinayaa su-aashaas baa ay dadka weydiiyaan weeyaan ambiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhaadadii iyo dadka ayaga su-aasha qabriga lama weydiiyo qofka suuratu tabaara ku wardiya oo akhrista lama weydiiyo dadkaasaa laga soo reebaa li waxaa kaleeto malagga toddobaad ridwaan baa la yidhaha waa malagga jannada furaheeda haya malagga sideedaad maalig baa la yidhaha waa khaasinu naar malagga sagaalaad iyo midka tobnaad raqiib iyo catiid baa la yidhahdaa raqiib iyo catiid malagga saaran midigta ee wax walboo wanaagahood samayda qoraya raqiib catiid baa laysku yidhaahdaa garabka bidix midka saaran ee wax walboo dembiyahoo kaa dhaca kuu qoraya raqiib catiid baa la yidhaahdaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiidun qur-aankaa lagu caddeeyo weeyaan marka malaa'igtaasoo dhan waa inaan rumayno weeye waa inaan rumaynaa weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa malaa'igta ilaahay horta waa inuu qofku rumeeyo macnaheeduna waxa weeye inaad aaminto inay addoommo noocaasa yihiin wa macna aliimaani bilkutubi kutubta oo la rumeeyo macnaheedu waxa weeyi wa macna aliimaani bilkutubi kutubta ilaahoo la rumeeyo macnaheedu waxa weeyi ictiqaadu annahaa inaad aaminto wa macna aliimaani bilkutubi ayaan ku joojinaynaa weeyaan halkaas waxaa noogu soo dhammaaday darsigeennii toddobaad ee kitaabkeennii addurar albahiya fi ma yalzamu almukalafa min alculuumi alsharciya ilahay hanugu anfaco caqiidadana ilahay hanoo hagaajiyo bidcada ummadda taxriifiya diinta ka taxriifiya caqiidadana ka tashwiihiya wax qaldanna diin uga dhiga iyo tawxiid shartooda ilaahu naga badbaadi maxaa yeelay weligood way soo jireen nabi moxamed bay ku soo bilaabeen rasuulkeenna iyo adduunyada jooga inay la murmaan oo xurmad darreeyaan bay bilaabeen asxaabtii rasuulkay dagaal kula dagaaleen ooy wax walba la soo mareen sayidinaa cali ninka dilay wejigiisa dhan wuxuu yeeshay waa madoobaaday suu salaad ugu jiray ilahay raadiha ka noqdee wuxuuna isku haystaa inuu ajirka helayo dilka saxaabiga inuu ajirka helayabuu u moodaa saasuu u moodaa weeyaan marka ilahay shartood allah naga badbaadiyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu